أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa habeennimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobada bisha shacbaan sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijri bisha barakaysan ee ramadaan waxaa inagaga harsan labaatan maalmood iyo maalmo fara ku tiris ah ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جرى barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa aynu idinkuga henno waxaa ka mid a imaarada islaamiga ee afghanistan oo bayaan lahjad adag ay ku qoran tahay ka soo saartay goodiskii gaal donald trump madaxweynaha dowladda salibiyadda ah ee maraykanka ee ahaa in ciidamadiisu ay qabsadaan magaalada ghaza ayna barakiciyaan shacabka muslimiinta ee halkaas deggan iyo imaarada oo baaq u dirtay ummadda milyaarka ah ee muslimiinta barnaamijkeenna faafreebka qodobada kale caawa idinku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo bulshadeedoo iskaashanaya oo degmada kurtun waarey ka hirgeliyey masjid jaamac ah oo ay ku kacday lacag gaaraysa laba boqol oo kun oo dollar iyo warbixin gaar ah oo aynu isduultaag ugu samayn doonno ayaad barnaamijkeenna ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijkeenna caawa waxaynu ku soo gudbin doonnaa dagaallo lagu hoobtay oo maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray degmada baar dheere ee gobolka gedo iyo xildhibaanno ku sugan doolow oo eedeymo culus u jeediyey xasan gurguurte iyo xamse cabdibarre barnaamijkeenna faafreebka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan sidee shacabka muqdisho baraha bulshada oga falceliyeen dhulboobka xarkaha goostay ee madaxda kooxda riddada ka wadaan degmooyinka gobolka banaadir sidoo kale barnaamijkeenna caawa waxaannu idinkuga haynaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin oo soo gebagabeeyey howlo kormeer ah oo in dhowaalaba ay ku marayeen xarumaha waxbarashada ee wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo munaasabad lagu sagootinayay wafdigaas oo lagu qabtay deegaanka buurdhuxulle ee wilaayadaas sidoo kale barnaamijka faafreebka caawa waxaynu idinkuga haynaa wilaayada islaamiga ee hiiraan oo kulan wadatashi iyo dowro u soo gebagabaysay howlwadeennada maktabka sakada ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas hiiraan iyo sheekh guuleed abuunabhaan waaliga wilaayadaas oo munaasabadda hadal ka jeediyey qodobadaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa hadduu allah ka raali noqdo aniga ayaa idiin soo jeedinaya waxaa igala qaybgalaya walaalaha bashiir iyo maahir dhegaystayaasheenna wilaayaadka waxay naga dhegaysanayaan xarumaheenna kala duwan ee al andalus ee ku yaalla wilaayaadka dalka halka dhegaystayaasheenna caalamkana ay inagala socdaan mareegaha internetka iyo life streamka ku soo dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijkeenna faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafreebka wararka sida qodobadiisaba aydiku maqlayseen imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa bayaan lahjad adagi ay ku qoran tahay ka soo saartay goodiskii gaal donald trump madaxweynaha dowladda salibiyadda ah ee maraykanka ee ahaa in ciidamadiisu ay qabsadaan magaalada ghaza isla markaana ay halkaas ka barakiciyaan shacabka muslimiinta ah ee deggan halkaas iyadoo sidoo kale imaaradu ay baaq u dirtay ummadda milyaarka muslimka ah qodobkaas iyo qodobo kaleba xubinteenna hadalhaynta ayaad ku dhegaysanaysaan aan iminkana soo dhoweeyo walaalkeen maahir maxamed oo aalaaba xubintaas aad oga barateen haya maahir xubinta maxaa ku cusub marka laga soo tago bayaanka imaarada islaamiga afghanistan ka soo baxay waad mahadsan tahay cabdulqaadir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa barta alkatayb ay ku leedahay aaladda telegramka waxay bartu caawa baahisay muuqaal uu soo saaray katayb al ikhbaariya kaasi oo ah weerar lagu qaaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay afaafka hore ee degmada buulamareer ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa weerar madaafiic ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin duleedka magaalada buulaburte ee wilaayada hiiraan waxaana weerarkaasi duqeynta ka dhashay khasaare gaaray murtadiinta dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiintu afar qarax la beegsadeen koranyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah oo sahay waday kana baxay dhanka deegaanka namber lixdan kuna sii jeeday deegaanka buufow bakhtigu waa hal askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacuna waa shan askari oo isla kufaarta ah waxaana xusid mudan in diyaaradda helikabtar ah ay goobta ka qaaday bakhtiyada iyo dhaawacyada kufaarta afrikaanta dhanka bokool waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceelberde waxaan markaan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xildhibaanada jubbaland oo dagaalkii baar dheere ku weedeeyey gurgurte iyo xamse xilli saaka magaalada baar dheere ee gobolka gado ay martigelisay dagaallo culus oo saacado badan qaatay saraakiil iyo askarna ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ayaa dhanka kale xildhibaanada dawaaqiidda maamulka axmed madoobe waxay eedeyn kulul u jeediyeen hoggaanka ugu sarreeya ee dowladda riddada dagaalka oo saaka ka dhacay xarunta maamulka degmada baar dheere ayaa saraakiisha lagu dilay waxaa ka mid ahaa murtad caagane oo kooxda riddada ugu magacownaa guddoomiyihii arrimaha bulshada ee degmadaasi waxaa sidoo kale lasoo wariyey dhaawacyo xubno kale iyo dad shacaba xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee jubbaland oo shir jaraa'id ku qabtay degmada doolow ee gobolka gado ayaa si adag uga hadlay dagaalka maanta ka dhacay baar dheere waxayna mas-uuliyadda wixii degmadaasi ka dhacay dusha ugu tuureen madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad gurgurte iyo ra-iisul wasaaraha riddada murtad xamse cabdi barre xubnahan murtadiinta ah ee maanta ka hadlay degmada doolow ee gobolka gado waxa ay cambaareeyeen dagaalka ka dhacay baar dheere waxayna sidoo kale sheegeen in weerarkan uu yahay kii labaad oo kooxda riddada ah ay kusoo qaado xarunta maamulka ee degmadaasi dhankiisa guddoomiyaha kooxda riddada soomaaliya ugu magacaaban baar dheere murtad ismaaciil sheekh cabdi qorax oo magaalada shir jaraa'id ku qabtay ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen guddoomiye ku-xigeenkii maamulka degmadaasi ee dhanka axmed madoobe iyo guddoomiyihii arrimaha bulshada oo dhaawac ah dhankoodana uu dagaalkii dhacay kaga dhintay murtad caagane oo ugu magacownaa arrimaha bulshada ee degmadaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa imaarada islaamiga ah oo si kulul uga hadashay qorshaha trump ee qabsashada khaza baaqna u dirtay ummadda islaamka saacado kadib markii uu madaxweynaha dowladda daalimadda ah ee maraykanka uu jeediyey khudbad uu ku sheegayo in ciidankiisu ay la wareegayaan magaalada khaza ay ummadda islaamka si aad ah uga warcelisay xoogaga muqaawamada filistiin ayaa ahaa jihadii ugu horreysay ee sida adag uga falceliyey go-aanka cadaawadda muujinaya ee trump uu ka soo saaray magaalada washington imaaradda islaamiga ah ee afghanistan oo taariikh soo jireen ah u leh la dagaalanka soo duulayaasha reer galbeedka ayaa si adag uga hadashay qorashaha trump ee ku wajahan reer khaza bayaan caro leh oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaradda islaamiga ah ayaa lagu sheegay in warka ka soo yaray maraykanka uu yahay mid halis ku ah ummadda islaamka meel walba oo ay ku sugan tahay imaaradda islaamiga afghanistan waxay cadaymihii ugu dambeeyey ee ka soo baxay trump madaxweynaha maraykanka ku tilmaamaysaa xadgudub cad oo ka dhan ah muslimiinta dhulalka filistiin ma ahan kuwa sinna loo kala goyn karo waa dhulal ay leeyihiin shacabka filistiin cid kalena xaq uma lahayn in ay masiirkooda go-aamiso ayaa lagu yidri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaradda islaamiga ah imaaradda islaamiga ah waxay dowladda maraykanka iyo kiyaanka sahyuuniga ku tilmaantay kuwa ahlu shar ah oo doonaya in ay qabsadaan dhulalka muslimiinta waxayna ugu baaqday muslimiinta inay si adag uga dhiidhiyaan qorshahan dhagarta ah ee lagu doonayo in lagu qabsado magaalada khaza barakicinta shacabka filistiin ayay imaaradda islaamiga ku sheegtay faldembiyeed aan looga hari doonin mujrimiinta ku howlan xalay ay ahayd markii uu donald trump iclaamiyey in ay la wareegi doonaan marinka khaza kadibna ay barakicin doonaan shacabka muslimiinta ah ee magaaladan degan waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa weerar khasaare dhaliyey oo ka dhacay dalka sweden nin hubaysan ayaa weerar ku qaaday meel u dhow xarun waxbarasho oo ku taal magaalada oriboro ee ku taal bartamaha dalka sweden kaasi oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiisha booliska ayaa sheegay in weerarka uu si gaar ah u beegsaday iskuul ku yaal magaalada ku taal bartamaha dalka sweden waxaana lasoo warinayaa khasaare baaxad leh inta ay xaqiijiyeen ciidanka booliiska waxaa weerarka toogashada lagu dilay ugu yaraan toban ruux halka ay jiraan dhaawacyo intaas ka badan oo ay saraakiisha ammaanka tilmaameen inaan weli la tira koobin fuliyaha weerarka ayay ciidamada booliisku sheegeen in uu ka baxsaday goobta ilaa iyo haddana aan la haynin halka uu ku sugan yahay iyadoo sidoo kale aanay caddayn dawaafiicda gadaal ka riixaysa fuliyaha weerarka waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ahaa howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu fuliyeen sidoo kale waxaa wakaaladdu daabacday warbixin cinwaankeedu yahay maraykanka oo joojiyey balaayiin doolar oo uu gargaar ahaan u siin jiray dalalka afrika iyo ciidamada soomaaliya oo ah kuwa ugu daran ee uu go-aankaasi saameynayo sidoo kale waxay mareegtu daabacday etoobiya iyo maamulka gumaystaha yahuudda oo kala saxiixday heshiis labageesood ah oo ku saabsan dhinaca biyaha iyo tamarta waa tahay maahirow intaadan xubintaba ka dhammaan maxay ahayd hadalhayntii ugu dambeysay ee baraha bulshada tiilay waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada waxaa maanta si aadah looga hadalhayey arinta ku saabsan dhulboobka ka socda magaalada muqdisho oo xarkaha goostay baraha ay bulshada ku wada xidhiirto waxaa qabsaday muuqaalada dumar ooyaya maleeshiyaad burburanaya guryaha shacabka iyo shacab dhigaya dibadbaxyo ka dhanaa kooxda riddada soomaaliya gaar ahaan xasan gurgurte muuqaalka sida aadka looga warceliyey oo ku faafay barta facebooka wuxuu ahaa hooyo waayiil ah oo xasan gurgurte dacweyneysa kuna eedeyneysa in uu si bareer ah gurigeeda ciidan ugu soo diray kadibna la burburiyey islamarkaana aan wax loo reebin maacuntii iyo agabyadii kale ee guriga yilay runtii dad maras ah oo si qalbitaabad ah uga cabanaya kooxda riddada ayaa si aadah ugu faafay baraha bulshada qaar ka mid ah falcelinada dadka ee social media haddii aan soo qabanno waxaa ka mid ah cabdulcasiis bashiir jaamac wuxuu yidhi gurguurtee naxariis ma leh hooyo oo kuwii kaa horreeyey oohintooda dhag uma dhigin ee ilaahay ha idin gargaaro abuukar maxamed dhiblaawe qof ay ugu qorantahay waxauu leeyahay tan waaba jinni janno ka tuug ha yeeshee xasan xaraash agoon quute ayaa la yidhaahdaa qof ay ugu qoran tahay raaqiyo yaasiin waxay leedahay xasan waa arxanlaawe xataa wuxuu barakicin iyo boob ku sameeyey qoysaska maleeshaadka dowladdiisa waxaan la yaabanahay dadka baaqa u diraya gurgurte oo odhanaya madaxweyne wax noo qabo nin gacantiisa kugu dhacday miyaad ka sugaysaa in uu idin turo ayay tiri xubintiina waa inaga intaa caawa cabdulqaadir aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir moxamed oo xubintii hadalhaynta inala socodsiinayay الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قد waa hagaag dhegaystayaal qaybihii hore ee barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaad dhegaysaneysaan markan iyo shabeellada hoose wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo bulshadeeda oo iskaashanaya ayaa waxa ay degmada kurtunwaarey ka hirgeliyeen masjid jaamic ah oo ku baxay lacag gaaraysa laba boqol oo kun oo doolar haddaba walaalkan bashiir muxiidiin abu eyman oo halkaas booqday ayaa warbixintan inooga soo diyaariyey haya bashiir أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد
sanad iyo siddeed bilood kadib waxaa maalintii jimcada ee lasoo dhaafay taariikhduna ay ku beegneyd kowdii bishan shacbaan degmada kuntuwaare ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ka dhacay munaasabad mug iyo miisaan leh laguna weyneynayay mid ka mid ah shacaa'irta islaamka ujeedka munaasabaddan waxay ahayd furitaanka masjid dabaq ah oo ay dadweynaha ku dhaqan degmadan iyo deegaanada hoostaga iska kaashadeen dhismihiisa iyaga oo aan u kala harin rag iyo dumar ganacsato odayaal iyo culimo masjidka jaamicul kabiir waxaa dhismihiisa u taagnaa rag gudi hormuud u ahaa bulshada kuwaas oo juhuudooda uu allaah barakeeyey shaqaalaha oo keliya kuma koobnayn shaqadii iyo howlihii uu heerkan gebagabo iyo daafurkaba kusoo gaaray masjidka ee sidoo kale waxaa kaalintooda xigsanayay dumarka kuwaas oo aan dadaal yaraysan islamarkaana qaadayay misena qabanayay waxyaabihii kaga soo aadi karay hawshan lagu dhisayay beedka allah dumarka oo degmada kurtuwaaree degan iyo kuwa tuulooyinkaaba masjidkan insha allahu tacaala xoog ahaan waa ka xoog badanna laakiin dadaal ahaan way naga dadaal badnaayeen si waxaysay u qabteen marka cajaradda yaa muslimiin la shido waad og tihiin dumaroon imaan rag ma imaan jirin dumarka waxaan leenahay jasaakumullahu khayran aadaad u mahadsan tihiin dee annagana waa idin qurxinay sara baa idin marsiinay waxaa la rabaa meeshiinna inaad ku soo dukataan oo soo camirtaan sida aad u shaqayseen ilaahayna wuu og yahay annagana waa ogna waa idinku dhiiranayna gabro yaryar oo hataa sooman wada xijaaban asturan oo sakeelka sida shamiindada ah oo isu qoynaya markaa aragto adi laftaada adoo ragaaf fayow ma istaagi kartid waa shaqayne dad badanaa ku dhiiranaya gabdhahan waxaan leenahay jasaakumullahu khayran gurigaan umaanan dhisin annaga inaan qoraxda ka harsanno umaanan dhisin dhaxanta inaan ka dugsanno umaanan dhisin dabeesha inaan iskaga difaacno umaanan dhisin roobka inaan ka abkaranno waxaan u dhisnay ilaahay inaan ku caabudno keliya oo salaadaha aan keenno kadib ku dhowaad laba sano oo uu socday dhismihiisa waxaa masjidkan oo ah dabaq siyaadaa loo qurxiyey islamarkaana ku yaalla bartamaha degmada kuntuwaarey oo dhowaan oo aan booqday allah mahadi waxaa ii suura gashay inaan goobjoog ka noqdo diyaarinta xafladii furitaankiisa imaashiyaheegaba waxaan la kowsaday horumaro dhanka mujtamaca ah oo ay martigelisay magaalada kuntuwaarey waxaana ii muuqanaya in halkan muddooyinkii lasoo dhaafo uu ka jiray iskutashi bulsho oo lagu dhisayo guriga allaah masjidka degmadan ma ahan masjid cusub oo asaaskiisa hadda uu ugu horeeyo balse waa mid dib u dhis ballaaran lagu sameynayo kadib caqabada soo taagnaa sannadihii lasoo dhaafay maadaama uu yahay masjidka jaamaca ee degmada sanadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo siddeetankii ayaa la dhisay masjidkan balse hadda wuxuu ku yaraaday jamaacada isaga oo dhismihiisana uu noqday mid qadiimi ah tani waxay ahayd xafladdii dhowaan ka dhacday gudaha masjidka oo ay kelimaad kala duwan ka jeediyeen marti sharaf kala duwan halka guddigana ay soo jeediyeen warbixino muhiim ah oo quseeya dhismaha masjidka balse ugu horeyn waxaa la soo dhoweeyey ka soo qaybgalayaasha oo si la mid ah guddigii shaqada iyagana si weyn looga dareemaya farxadda dhammaystirka masjidka insha allahu tacaala waxaad ku soo dhowaataan masjidka jaamiculkabiir ee degmada kurtuwaale dadka deegaanka oo degmadaba degan iyo dadka ka yimid degmooyinka diriska nala hadday yihiin maamul hadday yihiin shacab hadday yihiin ganacsato hadday yihiin xoololey dadkii masaajidka wax ka dhisay maalkooda halkan aan uga soo qaadnay oo gelinaya halkan fadhiya waxaan leenahay jasaakum allahu khayran awalan masjidkii oo lacagta a idinka soo qaadnay waadkana ku soo dhowaada waxaa hadda nala jooga degmahaan inta indhaha aan ka arkay jannaale iyo qoryooley iyo buulmareer iyo baraawe afar degmoo nagu soo dhowaa keligood maaha dadka lacagta na soo siiyey kashkana waa nagala soo siiyey hataa gobolkana nagala soo siiyey waxaan leenahay inta maqanna jasaakum allahu khayran masjidkii waa la furay baalkiinnii meeshaan qurux badanaa idiin gelinnay ilaahay eedankii fariintu idin soo gaari doontaa dadka halkaan fadhiya mar labaad ku soo dhowaada masaajidka masaajid sida culimmada hadda ay noo sheegtay ma aha inaan dhisnay oo dhaldhalaalinay masaajidku muxuu rabaa in lagu dukado wax loo dhisay ilahay in lagu caabudo sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimaadudiinka wilaayaadka islaamiga ayaa ka mid ahaa martidii iyo ahlusharafkii lagu maamuusay munaasabadda daahfurka masjidka halkaas oo uu sheekha boqolaal ka mid ah bulshada kuntuwaare uu kula tukaday salaadii khudbada xafladda almasjid alkabiir fii madiinati kurtunwaarey allah ayaan ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala khatinka iyo iftitaaxa masaajidka kan oo runtii maanta la soo gaaray oo allah subxaana wa tacaalana soo gaarsiiyey ikhwaani fillaah awalan allah subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa raggii iyo haweenkii ka qayb qaatay dhismaha masaajidka kan xooggooda ku bixiyey maalkooda ku bixiyey ra'yigooda ku bixiyey gudaha iyo dibaddaba weliba gaar ahaan deegaanka kurtunwaarey iyo hareerihiisa intaba inta ka qayb qaadatay waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo allah subxaana wa tacaala dembigooda ha dhaafo allah subxaana wa tacaala camalkooda ikhlaas ha uga dhigo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay uu yidhi man banaa lilaahi yacnii maaragtay masjidan oo ruuxii ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa masjid u dhisa bana allaahu lahu beytan fi ljanna allah waxaan u weydiinaynaa subxaana wa tacaala qof kastoo ayaga ka mid ah inuu jannada dhexdeeda guri uga dhisaan allah weydiinaynaa subxaana wa tacaala ikhwaanii intaa kadib waxaan leeyahay masaajidkii allah baan ugu mahadinaynaa uma alxamdu lilaah alxamdulilah ayaan leenahay allah noo soo khatimiyo noo soo gebagabeeyey na soo gaarsiiyey xilliga kan masaajidkaanoo maanta aan arkayno quruxdiisa iyo sida haddee loo hagaajiyo loo nadaamiyey ummadda ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta ku soo tukanaysa ikhwaani fillaah runtii beydkan ilaahay subxaana wa tacaala looma dhisin keliya quruxdiisa iyo in la daawado looma dhisin bal waxa loo dhisay in la camiro weeyaan cidda camiraysana ilaahay baa noo sheegay subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay guryaha allah subxaana wa tacaala oo masaajidiyada meelaha ilaahay lagu caabudona loola jeedo allah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay in la kor yeelo masaajidyadaasi dhismahoodii nadaafadoodii ka warhayntoodii sidoo kalena allah subxaana wa tacaala lagu xusoowey xuska ilaahay subxaana wa tacaala waxaa weeye salaaddii oo lagu tukado weeyaan adkaartii qur'aankii ilaah lagu akhriyo wey xalaqaadkii yacnii maaragtay cilmiga masaajidyada lagu qabto weeyaan mid ka mid ah xubnihii guddiga ee muddada ka badan sanadka ku howlanaa dhismaha iyo dhammaystirka masjidka ayaa isna mikrofoonka lagu soo dhoweeyey si uu warbixin uga soo gudbiyo howlihii uu qabsoomay iyo caqabadihii ay soo jireen iyo kuwa weli taagan qarashka galay masjiduuljaamicu alkabiir shaqaalaha guud waxaa nooga baxay afartan iyo saddex kun saddex boqol soddon iyo shan dhibic afartan iyo koow adeegga guud waxaa nooga baxay siddeetan iyo siddeed kun shan boqol siddeetan iyo toddoba dhibic soddon iyo koow dhagax iyo jaay iyo carro waxaa nooga baxay afartan kun siddeetan iyo koow gaadiidka guud waxaa inooga baxay labaatan iyo laba kun sagaal boqol lixdan iyo saddex dhibic toddobaatan isticmaalka yaryar raashin alaab go'day xamaali bootooyin carabuuxin iyo wixii la mida waxaa nooga baxay sagaal iyo toban kun saddex boqol siddeetan iyo saddex dhibic toddobaatan iyo lix qarashka isugeynta guud wuxuu noqday laba boqol toban iyo afar kun saddex boqol konton iyo kow dhibic toban iyo siddeed tootalka gelidda waxay noqotay laba boqol toban iyo afar kun dhibic afar boqol siddeetan iyo toddoba dhibic soddon iyo kow tootalka bixinta waxay noqotay laba boqol toban iyo afar saddex boqol konton iyo kow dhibic toban iyo siddeed haraaga cusub wuxuu noqday boqol soddon iyo lix dhibic toban iyo saddex waxaa kaloo qiimayntaas aan ku jirin alaabo masjidka dad muxsiniin ah ay u keeneen oo ay bixiyeen ayagu qarashaadkana ay soo bixiyeen oo ay masaajidka keeneen waxaana ka mida muraayadaha aad u jeeddaan albaabada shamiito hal laba kun gaaraysa laba kun oo loor iyo alwaaxda oo dhan balaawirada iyo wax allaala wixii ah jilay iyo waxay bixiyeen birta kore oo lagu shubay siinqaafka kore intaas waxaa dheeri ah dadka muslimiinta ah xooggooda sadaqaysteen oo ku bixiyaan min bilaaw ilaa dhammaad oo qarashkiisa uusan ahayn wax la soo koobi karo deynta lagu leeyahay masjidka waxaa masjidka hadda lagu leeyahay lix boqol lixdan iyo saddex dhibic shan dollar waxaa hadda qaanadda masjidka ku jirta hadda oo ku baaqi ah lacag gaaraysa boqol soddon iyo lix dhibic toban iyo saddex senti
إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafreebka wararka qeybihiisa dhexe ayaannu isla soo gaaraynaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa uu soo gebagabeeyey howlo kormeer ah oo in dhowaalaba uu ku marayey xarumaha waxbarasho ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta hoos yimaada ee wilaayadaasi bakool haddaba munaasabad lagu sagootinaya wafdigaas ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka buurdhuxulleh ee wilaayada bakool munaasabadda waxaa goobjoog ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan iyo mas-uuliyiin kale hase yeeshee hawshii kormeerka ee ay wadeen guddiga aanu eegno iyo goobihii ay cagta soo mariyeen
أين الله؟ اللهم من ربكم؟
ربي الله ومن نبيكم؟
محمد صلى الله عليه وسلم وما دينكم؟
دين الإسلام ما الإسلام؟
الإسلام لله بالتوحيد والقيام له من طاعات والمراعاة من الشرك وأهله ما معنى لا إله إلا الله؟
معناها لا معبود بحق إلا الله مراتب الدين مغو سجدة
ششاقب الإسلام والإيمان والإحسان مديس نجيف راسن ما يراسن بسمك اللهم أموت وأحيا مديها توس تيرات الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إن شاء الله تعالى وقتك أو ير أو جيدا وأن كفى يسنين إن شاء الله تعالى سؤال دورة ayaan ugu talagalnay inaan ardayda aan weydiinno maadaama gobolka gaar ahaan degmada waajid gaar ahaan buurdhuxulle ay ka socoto waxbarasho kala nucnuuc ah sidaa darteed insha allahu tacaala meelo badan aan soo marnay marka waxaan jeclaysanay inaan su-aalahan ardayda aan weydiinno waxaan rajeynaya in laga jawaabi doono su-aalahan waaya su-aasha koowaad sida hore loogu sheegay insha allahu tacaala su-aal kastana jaayisa ayay leedahay waaya waan soo tuuraa insha allahu su-aasha waxay leedahay su-aasha xabashada weligeed maxay ku taami jirtay su-aasha waa taas soo soco maasha allah magacana maxamed fasalka iyo ninka saldhiyaasoo la jawaabteen xabashada waa ay weligeed ku taami jirtay inay adoonsato geega soomaaliyeed marina ay ka hesho baddacaas maasha allah way ka jawaabtay allahu akbar kaal soo laba jaayisa le insha allahu tacaala aye jaayisa boqol kun oo shilin soomaaliya ku guulaysatay allahu akbar waayahay gabadha maasha allah horta waxay dhi waxaa dhulka nuuriyo allah ha nuuriyo anaga maadaan ka rabnay sax waaye jawaabtiisa haddii la fiiriyo waa sax lama dhihi karo muxuu ahay haddee dhulka nuuriyo allah ha nuuriyo soo mahane waa yahay waa jaasideeda waa leedahay insha allahu tacaala maada waxaa loo weydiiyey juqraafi ahaanna waana sax waa jawaab sax lama diidi karo waaya su-aashaan insha allahu tacaala waxaa iskale muasal xikma iskale gaar ahaan insha allahu tacaala qeybta caafimaadka sheeg waxaa sheegtaa inta uu qeybsamo jamniinka maasha allah haye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat magacaygu waa faadimo axmed aadan su-aasha jawaabteeda haddaa isku dayo open fracture iyo close fracture waayahay jawaabta ay ka bixisay waa close fracture iyo open fracture waa sax si saxda uga jawaabtay insha allahu tacaala jaasidaasi waayahay su-aasha xigta waxaa waaye waa maxay himroj magacaygu waa umusowda ximroj waa erey laatiina oo ka yimid waddanka giriiga kaas oo micnihiisu yahay lusta balaad lusta balaag waa dhiigbax waayahay gabadhaasi waxaa la weydiiyey waa maxay himroj ama dhiigbax muxuu yahay waa erey laatiin himroj waxaanu ku sheegtay waa dhiigbax jawaabta ay ka bixaysa waa jawaab sax ah waayahay su-aasha ugu dambaysa sheeg calaamadaha nolosha calaamadaha nolosha waa afar qaybood waxayna kale yihiin timbrejer brithrate berthrate blood pressure nefsi nafsi wadna garaac wadna garaac heerkulka cadaadiska dhiiga cadaadiska dhiiga waayahay calaamadaha nolosha la weydiiyey gabadhaasi waa si sax ayay ku jawaabtay waa di- eh, waxa waaye wada- cadaadiska dhiiga neefsiga wadna garaaca iyo heerkulka Eh, jaa'ise ayay leedahay جزاكم الله خيرا ان شاء الله تعالى سؤالي هلكاسي كويجين وانا ما سنتي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك markan ku soo dhowaada mas-uul ka tirsan lajnada kormeerka oo munaasabadda hadalka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد إله سبحانه وتعالى أيان أمها دعلينينا ضمان نعموين كيس إن شاء الله تعالى نعمة الإسلام والإيمان يقوه رئيسه وحان هاي قدي لوغو تلقلي إن أن سود الاستاغنو howlaha waxbarasho ee ka socda wilaayaadka qaar ka mid ah ee aad iyo aad ayaanu soo gaabinayaa markii la soo aruuriyo waxay iskugu jirtaa kormeer lagu samaynaayo waxbarashada socota markii la leeyahay marka waxbarashada la kormeerayaa kormeerkaasi waxa uu noqonayaa kow macalinka ayaa la kormeerayaa oo waxaa laga kormeerayaa howsha sida uu wado waxaa la kormeerayaa ardayga oo waxaa laga kormeerayaa waxa la barayay sida uu qaadanayo waxaa la kormeerayaa waxa la baraayo naftirkeeda waxa ay yihiin masax baa mise maaha waxaa kaloo la kormeerayaa goobta wax lagu baranayo sida ay u taallo iyo waxyaabaha ay u baahneed inay haysato inaynan haysanin Ee, kormeerka intaasi markii uu noqdo kadib insha allahu tacaala ee, wixii ka soo baxa marka oo talooyin u badan ayaa waxaan siinaynay maamulada madaarista la booqday gacanta ku haya iyo macalimiinta iyo ardada iyo waalidiinta iyo nuqabada iyo maamulka degmada markaas madrasada ku taalo qolo walbana marka wixii kaga aadan wixii mulaaxadaha markaas meesha guddiga ka arkay ayaa insha allahu tacaala uu ku tawjiihinayay Ee, waxyaabaha marka lajnada ay qabanaysay waxaa ka mid ah sida hadda halkan idinkaga muuqato oo ah ee, tanshiid ama firfircooni gelin lagu samaynayo ardada iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo deegaanka madrasada ku taala dhammaantood sida marka ay u arkaan waalidiinta ardadooda waxyaabaha ay bartaan ma wax sax aha mise wax sax maaha mise waxba bartaan mise waxba maaha so wax kasta way ka tagaan insha allahu tacaala goobtaan nooguman horaynin laakiin insha allahu tacaala halkan waxaa noogu muuqdo kasoo qaybgal aad iyo aad u ballaaran oo ku tusinaya sida dadka ay u danaynayaan waxbarashada meesha lagu soo bandhigayo oo ay daliil u tahay insha allahu tacaala madrasadaasi meesha ku taallo dadweynaha inay ayaga leeyihiin hadday yihiin nuqabo maamul arday iyo waalidiin iyo dadka deegaanka qeybaha kala duwan ee bulshada ka kooban tahay dhammaantood aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan ku wilaayada bakool meelihii aan soo marnay ilaa kow iyo toban madraso ayaan soo marnay insha allahu tacaala oo igu horeyso degmada tayaglow oo saddex meelood aan ka tagnay oo maxaanka maqarka iyo ceelgaras iyo biyooley degmada xudur ilaa lix meel aan ka tagnay iyo kooyo iyo dudumaale iyo korkoor iyo sarmaan iyo abal iyo garsweyne iyo muxaafadada rabdhuure oo ugu dambeyn hadda aan joogno ee, muxaafada waajid oo aan ka joogno magaaladan buurdhuxunle Ee, insha allahu tacaala markii laisku soo aruuriyo marka wilaayada waxyaabaha ka socdo dhanka tacliinta waxaa nooga soo baxay inay dhowr arrimood ay ka jirto waxaa ugu horeeya noo muuqda waxa waaye in ay jirto thawra tacliimiya haa'ila fi lwilaaya in dadkii ay ku tanaafusayaan oo dhammaan deegaanada bulshada bakool ay degan yihiin ay noqdeen dad ku tartamaayo madaaris inay furtaan awlaaddoodii ay keenaan oo ay maxaanku idhahdaa ay ilmahoodii baraan oo ay ku aaminaan macalimiin loo soo diyaariyey iyo muqarar lasoo saafagereeyey iyo makaan ay dadka deegaanka ay dhisteen oo ay ka maartay kaashadeen dhammaan wilaayada iyo macalimiinta iyo maktabka iyo maxaanku idhahdaa dadka deegaankaba waxaa kaloo noo muuqata inuu jiro tasaabuq tacliimi bayna mudun wa qura wilaaya hadday noqoto magaalo iyo hadday noqoto tuulo yarba inuu jiro tartan waxbarasho oo maxaanku idhahdaa qof walba uu leeyahay aan lagaa badinin insha allahu tacaala waxaa kaloo noo soo baxay madaaris aan booqanay waxbarashada ka socota inay tahay waxbarasho aad u saraysa insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa een, inuu noo daa'imiyo nacmada iyo khayrka iyo wanaagga aan ku jirno sidii walaalka daahib oo sheegayba caalamka meel laga haysaba ay noqoto meel iska tiro kooban nicmadaas iyo barwaaqadaas iyo khayraadkaas ilaahay nagu manaysayna insha allahu tacaala inaan ilaahay kaga mahad celino ee aanna daa'inno aan ka faa'iidaysano aan u aragno inay tahay nicmo aan haysano inta badan bulshada waxaa laga yaabaa nicmada markay haystaan inayna u muuqan inay nicmo haystaan markay gacantooda ka baxda laga yaaba inay faruuraha qaniinsadaan marka insha allahu tacaala waxaan idin qiraynaa meelihii waxbarashada ka socotay dhammaan aan tagnay inay waxbarasho tayo leh ay ka jirto oo ay ugu horeyso insha allahu tacaala magaaladan buurdhuxunle waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in la sida hadda looga faa'iidaysaba looga faa'iidayso insha allahu tacaala warkayga intaas ayaa kusoo gunaanudaya hada wabilahi tawfiiq wajazaakum allahu khayr ladiiq alwaqt asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu gabagabada munaasabadda waxaa kelimad bogaadin ah ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan aynu dhegaysano الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيقول الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما ولا ليال xafladan halkan ka dhacday waa xaflad looga talagalay ee, soo gebagabayntii safarkii walaalihii jazaahumullahu khayra jazaa ee lajnadii ishraafka ahayd ee maktabka tarbiya wa tacliim lixarka shabaab mujaahidiin ay ka socdeen oo dhammaan iskuulaadka walaayada bakool ay soo mareen xafladaas gebagabadeed ayaan u fadhinaa bandhiga la samaynayay iyo waxbarashada meesha taallo iyo barnaamijkaasna aad iyo aadaan u soo dhowaynaynaa Ee, walaalaha marka maartay safar dheer u soo galay Ee, haraad badan iyo wax badan la soo kulmay waxaan leenahay jazaakumullahu khayra jazaa ilaahay miisaankiin xasanaadka idin saaro Ee, wilaaya islaamiga bakool dadka ku nool waxaan leenahay waxbarashada in maartay aad iyo aad sida haddaba maartay ay- ay u jirto la xoojiyo oo maxaan ku idhaha raqbo loo yeesho oo ilaahay loo tala saarto wax maartay horumarkeena uu ku jiro iyo xadaa- xadaarada islaamka waxyaabaha ugu weyn ilbaxnimada waa waxbarashada waxbarashadaas marka insha allahu tacaalaa wilaayadu wixii tabarteeda ahayd waa ay dadaashay macallimiin baa la keenay iskuulaad baa la furay sanadkan hijriga hadda maaragtay aan marayno dhexbartankiisa aan dabaalanayno ayaa la furay ilaa shan iskool ayaa la furay haddana waxaa inoo furan toban iyo toddoba iskuul tobana lagu daray micnaheeda marka insha allahu tacaalaa waxaan leenahay dadka maarta in la dadaalo macallimiinta iyo eh, waalidiinta inay isku xirnaadaan wax maanta lagu tartamaayo oo oo maaragtay dadka kor u qaadahay dadna dhulka oo maaragtay ugu dhacayaan waa waxbarashadaas iyo kitaabka allah subxaanahu wa tacaala jazaakum allahu khayra jazaa magaaladan hadda aan joogno ee xafladda ka jirto waxaa ka furan goobo waxbarasho oo ilaa maaragtay laba goobood ay ugu waaweyn yihiin waa madrasada alqamar ay ka kooban tahay dugsi hoose dhexe iyo muasasatu alxikma oo iyadana maaragtay ay ku hoos jirto ay soo hoosgalayso madarasada la yidhahdo arrowda oo looga talagalay farbarka ee, aad iyo aadna dadku ay u ajiibeen ay uga faa'iidaysteen marka insha allahu tabaaraka wa tacaala aan juhdiga laba jibaarno oo dadaal badan aan muujinno ilahayna aan u tala saarano jazaakum allahu khayra jazaa khiyaartana waxaan leenahay ee, ilaahay ha idin barakeeyaan leenahay insha allahu tacaala waqtiga oo kooban darteed xafladdii halkaas ay nooga ag tahay insha allahu tacaala waxaan leenahay dembigeena dembwaaladkeena ilaahay ha dhaafo cadowga ilaahay ha naga jibiyo muslimiinta ilaahay ha guuleeyo meel walba ay joogaan jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah bakool oo ka qayb galay munaasabad lagu sagootinayey mas-uuliyiin ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo howlo kormeera in dhowaalaba ku soo marayey goobaha waxbarasho ee wilaayada islaamiga ah ee bakool
صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaannu isla soo gaaraynaa markan iyo hiiraan wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa kulan wadatashi ah oo ay barbar socotay dowro waxay u soo gabagabaysay howlwadeennada maktabka sakada ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi hiiraan haddaba qaar ka mid a howlwadeennadii loo soo gabagabeeyey dowradaas oo munaasabadda kelmade ka jeediyey ayaa waxa ay sheegeen in khayrkii ay faa'iidaysteen iyo dardaarankii la siiyeyba ay kula dhaqmi doonaan bulshada ay dib ugu laaban doonaan waa kuwan qaar ka mid a howlwadeennadaas بسم الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وعبه إخوتي في الله meeshaan waxaa maalmahan muddo saddex maalmood noogu socday dowro dowradaasoo muxuu ah aan ku qaadan duruus aad iyo aad u u fara badan oo qalbigeena saameysay duruustaas waxaa ka mid ah mudakaratu fi sakaati alfitri alidaara alamn altaqwa ahwaal yowm alqiyaama altacaamul maca annaas man naxnu wamaada nuriidu waa aad iyo aad muxuu ahaa qalbigeen u saameeyey intaa kadib aad baan ugu faa'iidaysanay Een, insha allah kadibna waxaa noo bilaawda watashagii iyo ugu dambayntiina munaasabadda oo uu goobjoog ahaa sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa kelimad dardaaran ah u jeediyey raggaas howlwadeennada ee ka tirsan maktabka sakada ee wilaayada hiiraan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله كلن كان قيمها بدن سوق جري شقا قيبسيغا دوردا wadataشhiga iyo talabixinta ee socday mudada saddexda maalmood ah oo u socday maktabka zakada ee wilaayata hiiraan alislaamiya الداعي إلى الله مر والبأنيون إن شقدا أجودنا سأتهاي وح إلهي تبارك وتعالى أكود لي أجرنا أكون ربتت جباية المال بس فقط مية maal in lasoo ururiyo waxaan in la keeno maya daaci baad tahay shaqada ilaahay baad u qabanaysaa asagaa kuu diray waa fariin allo aad fulinaysa risaale nebi maxamed oo aad gudbinaysid weeye ummaddaa makhluuq ahoo aan u tegayno waa in sidaa ula dhaqmayno aan ula tacaamulayna ay noqoto si ilaahay u ogolya waa lagu dhibayaa ma fahamta waa in noocaan ula dhaqmayna ay noqoto dariiqa ugu wanaagsan inaan kula dhaqanno ilaahay maalkaa kuu barakeeyo ilaahay awlaadaha kuu barakeeyo ilaahay badiilkiisa ilaahay subxaana watacaala toddoba boqol jeer ha kuu laalaabo kii qabriga kuu qabojin laha allah ka dhigo kii ilaahay agtiisa dhow jannada aad ku kasbanayd allah kaa dhigo qofka haddii loo duceeyo ma falaya ilaahay qalbigiisa inuu ku qabojiiso lagama yaabo laba waxyaaboodba aan fiirinno oo nooca qofka marka hore wax looga qaadaya nuuc dulqaad iyo dadnimo iyo ammaano ay ku jirto weligaa maslaxadaada xaqiijina keligeed maslaxad diimeed baad wada maslaxad diimeed waxaad wada maslaxad diimeed qofkan muslimka oo walaalkaa ana xaqiisa si yaan la xadgudbin rag idinka hooseeyo caamiliinta oo aan hadda goobta maanta fadhin oo tirada badan oo meesha ka shaqeeya markaad shaqada u diraysaan isku daya xitaa maalinka la diraya meehe usbuuc usbuuc inaad u wacdisaan tacaamulka adiga ilaahay aad la leedahay oo aad hagaajisa iyo naftaada oo aad la xisaabtanto oo dulmiga ay gelaysa iyo waxyaabaha ay gelayso aad buu u mahadsan yahay sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayuu kaasi ahaa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna barnaamijkeennii faafreebka wararka oo caawa qodobo kala duwan ayd ku maqasheen halkaas haynoo joogo tani kulantideena dambe barnaamijkan oo kale ah intaannu ku kulmi doonno sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa ونعم النصير شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى